الحمد لله صلى اللهma عlى نaبيina mحamd وaلiه وصaحبi وsلم وbعd suuradan labiyo toddobaatanaad suuraة اljin aayadheedu waa sideed iyo labaatan waxay suuraddu soo bandhigaysaa qisadii jinka sidaa magacaba aad ka arkaysa lagu magac daray waxaanaynu kusoo marnay axqaaf in ay jinku dhagaysteen nabiga caleyhi salaatu wasalaam mararka qaarkoodna uu dacwad u fidinayay oo u tegay nebigu caleyhi salaatu wasalaam sidii qisadii ibnu mascuudba aynu ku soo marnay jinkuna kolle waa khalqi kam ina wahelinaya um oo labada qayboode faqalaynka la isku idhaahdo ayaynu nahay iyaga iyo inagu rumayntooduna waa waajib oo lama dafiri karo in la buunbuuniyana ma aho dadka loo bahalageliyo sida dadka qaarkood ay yidhaahdaan qofku xanuunkii yara qabta iyo wixii maaragtay la kulmaba jin baa galay jin baa sidana jin baa derderay adigu in wixii la buunbuuniyo heerkiisa la dhaafiyana ma aha in la yidhaa mama jirana ma aha marka la eego jiritaankooda dee si maxsuusa waynu u taabanaynaa oo dadkii ay galeen baynu arkaynaa iyo kolka laga saara inay ka baxayaan iyo iyagii oo ka hadlayaba nusuustuna dee way muujinaysaa nusuus badan baana tilmaamaysa oo aayaadkani mawduuca ay ka warramayaan suuratu lancaam baynu kusoo marnay suuratu alaxqaaf aakhirkeeda wax badan oo nusuusabaa tilmaamaya ilaa suuradda u dambaysa qur-aanka suurat nnaas la ydhaha min aljinnati wannaas ay ku dhammaanayso marka aynu eegno waxyaabaha macluumaadka ah ee la sii xidhiidha iyaga iyo axwaashooda runtii dee qur-aanku waxa uu tilmaamay in laga abuuray wax ka duwan waxa laynaga abuuray haddii inaga dhooba laynaga abuuray iyagana qur-aanku wuxuu tilmaamay waljanna khalaqnaahu min qablu min naari samuum dabkaas ayaa ilaahay uu ka abuuray horeynu usoo xusnay sababta jin loogu magacaabo inay tahay asturnaanta macnaha janna wuu asturmay jinnun waa kii asturnaa ilaahay baana yidhi innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum isaga iyo colaalkiisu way idin arkayaane idinkuse ma arkaysaan nusuusta waxaynu ku haynaa inay u baahan yihiin waxay cunaan oo waynu soo xusaynay markaynu suuraddaa hore soo maraynay inuu nebigu markay raashinka weydiisteen ilaahay uu weydiiyey lafaha aynu hilibka ka dhammayno in loo buuxiyo digada xoolaheennuna xoolahooday raashin u ahay waana isdhalayaan sidaynu inaguba isu dhalanno isu dhallo aynu tarmayno alla yidhi afatattakhiduunahu wa duriyatahu wliyaa isaga iyo ubadkiisa ma waxaa ka dhiganaysaan xigto ayaa ka dhiganaysa jimanka iyo shayaadiintaa wax isku dhowun bay noqonayaan jinka shaydaanka ibliiska isku baabun weeye makhluuqaa dhan kasoo wada jeedan weeye xagga markeenna xaggeenna kolka loo eego mararka qaarkoodna inay isu egeysiin karaan xayawaanada iyo bahalaha iyo bani aadamkaba nusuustu way caddaynaysaa oo marar hore aynu soo tilmaanay in jin abeese isu egeysiiyey nin saxaabiya uu dilay xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa markiiu ninkaasi uxud ka soo noqday nin arasabu ahaa mararka qaarkoodna dee bani aadamkaabay isu egeysiiyaan sidii qisadii saxiixa ahayd abi hureyre xadiidkiisa ku sugnayd kii raashinka xadaya nebigu oo u sheegay calayhi salaatu wasalaam ee uu lahaa abi hureyra kaa dhowrka habeen kaa xaday raashinka waxa uu ahaa shaydaan buu ahaa kugu soo noqnoqonayay goobaha ay degaan ama xarunta u ah isku eeriyan baynu degannahay waynuse sii kala duwannahay yaskunuuna fi lkhabiisi min alawaakini walashkhaas waxa ay degaan dhulka iyo dadkaba kuwa xun dhulka xunna waa degaan dadka xunna way degaan labadaba oo rasuulku wuxuu xusay sala allahu calayhi wasalam markaynu xamaamka gelayno waxaa ishooda inaga celinaya ama inaga asturayaa inaanu ahayn dharka laakiin dikriga uu yahay oo wuxuu sunna inooga dhigay rasuulku sala allahu calayh wasalam inu midkeen yidhaahdo allaahuma inii acuudu bika min alkhubusi waalkhabaa'id shaydaanka labiyo ka dhadig ayaan ilaahay u kaa magan galay meeshanuu dee sii joogaan oo hoygiisii ah qul hal unabiukum calaa man tanazlu shayaaطiin tanazalu calaa kulli affaakin ahiim yulquuna asamca wa aksaruhum kaadibuun aayaadkaa suuratu shucaraa akhirkeeda aynu kusoo marnayna waxay tilmaamayeen inay ku soo degaan shayaadiintu oo hoy u yihiin dadka been abuuradka badan ee mufsidiinta ah alla ka fogaaday kuwaasaa hoy u ah suuraddan iyo suuradaha kaleba sida aynu ku arki doonno waxay isku dayaan caalamka kore inay u gudbaan malaa'igtu waxyaabaha ay isu sheegayaanee waxyigaana waxay kasoo dhufsadaan kelmad markay kaga soo guulaystaanna inay sagaal iyo sagaashan ku daraan ayaynu xadiidka saxiixa ah ku haynaa nebiga laga warinaya caleyhi salaatu wasalaam marka la eego xagga darajada iyo karaamada iyo sharafta way ka hooseeyaan bani aadamka maadaama ilahay uri walaqad karamnaa bani aadam waxamalnaahum fi lbari walbaxr warazaqnaahum min alayibaat wafadalnaahum calaa kahiirin miman khalaqnaa tafdiila in badanoo khalqigaanu abuurnaya aadamaha ka dheeraadle baa ilahay uri sidaa daraaddeed ayaa marka ay ku guulaystaan bani aadamka ama bani aadamka lafdigoodu iyaga ay wax soo moodaan ayay dabeedna isfararinayaan saynu suuraddan ku arki doonno wa annahu kaana rijaalun min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqan way barareenoo kibir bay u kordhiyeenoo waxay yidhahdeen dee kuwiina dhaamayba kol hadday waxina soo moodeen waa laba nahay sidan dadka sidan dadku uu yahay ama bani aadamku uu yahay unbay qaar gaalo ah iyo qaar islaama qaar ahlu jannaah iyo qaar ahlu naara labadaba waa leeyihiin sida bani aadamku wuxuu u dhibo ee mid wax dhibo iyo mid aan wax dhibin ay u leeyihiin ama mid gaal iyo islaama ayuunbay iyaguna yihiin alla yidhi aladiina yaakuluuna aribaa laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu ashaydaanu min almas qofka ribaacanaha uu silanyahay qiyaamaha isagoo heelada oo circiira ayuu imanayaa sida uu circiirayo qofka suuxsan ama jinku uu dardaray oo kale marka sabab kastaba ha ahaato qofku waa laga yaabaa maruu ama ka cadhaysiiyey ama wax dhibay ama iyaguba ay ku xadgudbeen oo ay ku gardaroodeen intaba waa iman karaa dhibku haddii la daweynayana habka loo daweynayaa waxa weeye hab mashruuca oo aan ahayn in ama xoolo loo qalo ama cadar furcasa la siiyo ama durbaan fara badan loo garaaco dhiibi loo raawiyo waxa maaha kullu daalik waxyaabahaasoo dhami iyagu waa laaluushu waa hiblaayo saar baa laga tumaa sanadkiiba mar lixdii biloodba mar waxa weeyaan iyagii oo la laaluushayo marka ay wixii la siiyo ka hirqadaan ayay ka yaro laydhanayaan meel fogna tegi maayaane way kusoo noqon waxaaba laga yaabaa hadday shan sanaba mar u iman jireen inay sanadkiiba mar uga dhigaan lixdii biloodba mar bishiiba mar oo ay sii kordhistaan laakiin habka lagu daweynaya waxa weeye dikriga iyo qur-aanka oo joogto ah qur-aankaasaan kuwa shayaadiinta noocaas ayaa lagu daweynaya hab saxiixa weeye laakiin habkaa ah inay ama islaamo iyo dad khuraafaadlayaaloo mushacwadiina loo geeyo de waynu aragnayoo inay wax kusii kordhiyaan oo weliba qofku markuu dhintay caruurtiisa ay ku hadhaan taasunbay keentaa laakiin xal maaha haddii uu qofka ku cusub yahay iyo hadduu ku raagana waabay kala duwantay oo marka uu ku cusub yahay sida culimmada mawduucan ka hadla dib ruuxa culimada ka hadlaa siday tilmaamaan markuu cusub yahay haddii la isku daya in laga saaro hore ugu dhaqaajinaya leanna bulidii jiirkuba had iyo jeer meeshuu bulida dhigto iyo meeshuu maraya isku mid maaha marka intaanu bulooda dhiman haddii laga eriyo war uga baxaya laakiin hadduu sanado badan ku jiro wuxuu u baahan yahay dagaal badan marka taa aada ha loogu baraarugsanaado habka loo daweynayo jinka iyo sixirka waa hab mashruuca oo ah in dikriga iyo qur-aanka iyo ducooyinka ma'huurka ah loo badiyo iyagoon kala go' lahayn iyo qofka oo cibaadadiisa iyo akhlaaqdiisa kor loo qaado oo qof wanaagsan laga dhigo maadaama nidhi dadka xun iyo meesha xun bay degaan dee intuu qofku xun iyo ka tegi maayaana hoy buu u yahay qofkii waa inuu hagaagaa oo dhaqankiisii bedelaa dahaaradiisii cibaadadiisii akhlaaqdiisii balwadii uu iska daayo inta uu dee qaraar iyo qarmuun ay raashin u yihiin iyaguna way la wadayaan marka balwadda laftigeeduna qayb weyn bay runtii ka tahay waxaa nabiguna uu xusay calayhi salaatu wasalaam labada qulacuudo akhrintooda in ay ka dawo yihiin sida xadiidkaa ku sugan masaa'i ee sanadkiisuna uu xasanka yahay qur-aankana waxa ilahay noogu tilmaamay isticaadada la badiyo waima yanzaqanaka min ashaydaani nasqun fastacid billaah isticaadada oo la badiyo acuudu billahi min ashaydaani arajiim acuudu billahi asamiici alcaliimi min ashaydaani arajiim oo qofku uu badsado aayat lkursi iyadana dee iyaga laftigoodaaba laga wariyay xadiidkii abi hureyra uu warinaya nebigu uu yihi run buu ku sheegay manaa markuu lahaa abi hureyra uu sii daaya wuxu yihi waxaan kuu sheegaya aayad marka la akriyo jinku aanu kuusoo dhaweynayo aayat lkursiyi bahay markaa nabigu wuxuu ihi sadaqaka wahuwa kaduub jinkaasi run buu kuu sheego waa runtii aad kursidu way eridaa jimankiiyo shayaaiinta marka la akriyo laakiin isagu sidiisu beenaale u ahaa dee waa kii kugu soo noqnoqonayay suurat lbaqara guud ahaanteedbana meesha lagu akriyo ama beydka lagu akriyo qofku ama dulha ka akriyo ama kitaabe way ka cararayaan tawxiidka oo la badiyo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir fi lyawmi miata mara iyadana nas baa kusoo arooray waysada oo la badiyo iyadana iyo dahaarada waayo shaydaanka iyo cadhada wuxoo dhan waa isla naaro isagiina wuxuu ka samaysan yahay naar marka haddii la doonayo dab in la baktiyo maxaa loo isticmaalaa biyaha marka wuxuu xusay nabigu caleyhi salaatu wasalaam biyuhu inayin kuwa lagu daweynayo waa xadiid nabiga kasoo arooray wey faidaa qadiba axadukum falyatawada ina alqadba min ashayaan waina ashayطaana min annaar wainamaa yudfau annaaru bilmaa faidaa qadiba axadukum falyatawada aashaa cadhada la yidhaahdaa waxa ay ka timaadaa shaydaanka shaydaankana waxaa laga abuuray dab dabkana waxaa lagu baktiyaa biyo midkii markuu cadhooda shaydaanku uu soo afuufo dee ha weysaysto cumuuman waa saasaynu arkaynaa nusuusta faraha badan wixii laga sheegaya mar hadduu shay keyba yahay oo maqan waa wixii naska sheegay unbaa laga qaadanaya laakiin wixii aan naska sheegin la iska malamalayn maayo kaalada way dafiri jireen iyo dadka ay wax soo bareen mutacalimiinta sheeganayaaba laakiin akhiiran markii ay soo baxday dad bukoo aada u ildaran oo xumbaynaya oo dhakhaatiirtii nafsaaniga iyo ay waxba ka garan waayeen kuwa cilmi nafsi wabaa iyagu dhagoo diraasad bay ku sameeyaan in kastoo dahabka ay u daweeyaan uu yahay inay boobabu diraan wadaadada kiristanka qaarkood baa mawduuca ku takhasusay oo dabeedna loo geeyaa oo iyagu dee dhinacii kufriga ayay isula kacayaan oo dariiqada alaaruushkaabay ku daweeyaan way dhacdaa way jirtaa dhakhaatiirta qaarkood baa sakshan noocaas lahoo lagu daweeya bismi illaahi araxmaan araxiim qul uuxiya qul waxaa tidhaa nabi maxamedo uuxiya ilaya aniga waxaa la ii waxyooday annahu arrinku inuu yahay istamaca nafarun koox inay dhegaysatay min aljin jinka ka mid a koox jinka ka mid a ayaa dhegaystay faqaaluu waxay yidhahdeen innaa samicnaa qur'aanan qur'aan baanu maqalay cajaban layaab badan wuxuu sheegayo habkuu u hadlayo balaaqadiisa xikmadiisa layaab badan yahdii ila rushd hanuunkuu dadka ku hagaya qur-aankay nabiga ka dhagaysteen way nabiga tukanaya caleyhi salaatu wasalaam oo qur-aanka akhriyaya hanuunka ayuu dadka ku jahaynayaa bay yidhahan qur-aankaas fa aamanaa bihi rumaynay waa kuwoodii mu'miniinta ahaa waanu rumaynay bay yidhahan siaa nagu ogaada walan nushrika la caabudi walan nushrika birabbina ilaahayaga la caabudi mayno axaddan cidnaba xaqa ilaahay uu leeyahay cid kale la wadaajin mayno cadaaladdu ilaahay naga mutaystay ku jawrfali mayno wa annahu arrinku waxa uu yahay erayo luqaabaa ku yaro badan suuradda eh wa annahu arrinku waxa uu yahay tacaalaa waxaa kor noqdoo wanaagsanaaday jaddu rabbina ilaahayaga weynaantiisa matakhada ma samaysanin saaxibatan oori walaa waladan iyo ubatoona ilahay labada midna male jadiga awowgana waa la idhaahdaa sharaftana waa la idhaahdaa qofka muminka isagu dee waxa uu aaminsanya uu ku qanacsanya xaqiiqa inaanu ilahay jad lahayn lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad manaa qur-aanku dee luqa kuma fasirayso inkastoo luqada carabigaba dee labada ereygu isagoo labada siyood baa uu kusoo arooray haddana waa lagama maarmaan qofku xaqiiqada inuu u fiirsado naska ducadii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo jireeyey marka uu qofku salaada ka baxa maxay ahayd allaahuma laa maanica lima acطayt walaa mucطiya lima manact walaa yanfacu daljaddi minka aljad ilaahay ow ka sharafta iyo maalka iyo adduunka lihi wixiisaasi waxba kaa tari maayaan kaama waxba ka difaaci maayaan markaad adugu wax la maagto walaa yanfacu daljaddi minka aljad ka jadiga iyo deeqda iyo cadiyada leh wixiisaasi markaaad wax la maagto waxba kama horjoogsan karaa wa anahu tacaalaa jadu rabbina ilaah iyaga sharaftiisa iyo weynaantiisa kor noqoto sarraysa ee isagu ma samaysanin ubadiyo ooritoona wa anahu arrinku waxa weeye kaana yaquulu kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda safiihunaa jinkiibaa hadlaya waxay idhahdeen kaayaga caqli gaabani wuxuu odhan jiray cala allaahi rabbi dushiisa shadaban qawlan shadaban hadal baatila qaar badanoo annaga naga mid ihi ilahay uxun bay ka sheegi jireen baatila sidaasay xuseen qawlan shadaban shadadku waa waxa zaa'idkee meesha qabanin wa annaa dananna annagu waxaanu yaqiinsanay bay yidhaahdeen waxaanu malaynaynay dheh markii hore an lan taquula alinsu waaljin jinka iyo insigu inaanay odhanaynin cala allaahi rabbi dushiisa kadiban been inaanay ilaahay wax beena ka sheegaynin jin iyo insi ayaanu intii hore moodaynay iminka ka hor laakiin waxaanu ogaanay bay leeyihiin jin iyo insiba kuwooda gaalada inay ilaahay been ka sheegayeen oo kadib iyo been ay ka warinayeen waxaan jirin inay diin dadka uga dhigi jireen wa annahu arrinku waxa weeye kaana rijaalun rag waxa ay ahaayeen oo min al ins insiga ka mid ihi yacuuduuna waxay magan geli jireen birijaalin min aljin rag jinka ka mid ah ayaabay u ciirsan jireen oy magan u noqon jireen yacuuduuna waxay magan geli jireen ooy u ciirsan jireen birijaalin min aljin rag jinka ka mid ah fa zaaduuhum waxay u kordhiyeen kuwaa la magan gelayaa loo kordhinaya rahaqan dembi iyo runtii kibir ayay u kordhiyeen marka dee kuwii la magan galay ayaa waxaanay ahayn ismooday waanay jiri jirtayo carabtu markay socdaalka ku jiraan ama ay safarka iyo inay qofku meel uu dego qarfo ah wuxuu odhan jiray waxaan magan galay bicaamirlwaadi jinka waadigan camiraya dooxan iska haystee deegaankan mas-uulka ka ah ayaan magan galay saasuu odhan jiray markaa itaalkooda halkaasuu dhigay marka waxay yidhahdeen qaar badan oo insiga ka mid abaa jinka wax ka dayi jiray oo rahaq u kordhiyey rahaqu waa kibir iyo dembi wa annahum iyagu dannuu waxay maleeyeen insigu kamaa danantum sidaa malayseen jinkiinaniba ilan jinkiibaa wada hadlaye an lan yabcatha allaahu inaanu ilaahay soo saaraynin axadan cidnaba jinkiibaa qaarkoodba qaar kale ay la hadlayaano waxay idhahdeen insigu waxay maleeyeen sidaa idinkuba malayseen inaan aakhiro ilaahay dadka soo saarayn waa haddii ilaahay uu qowlkoodii noo soo warinayo hadduu ilaahay si toosa ula hadlayo mushrikiintana waxa weeye rabbi baa yidhi wa annahum jinku dannuu waxay maleeyeen kamaa danantum insigiinan gaaladiiba sidaa malayseen allan yabcatha allahu axadda inaan ilaahay cid soo saarayninoo jin iyo insiba kii gaale aakhira ma rumaysna wa anna anagu bay yidhaahdeen jinkii baa hadlaya lamasna asamaa samadii baanu qasadnay fawajadnaaha waxaanu helay muli'at iyadoo la buuxiyey xarasan shadiidan gaadh adag washhuban iyo gantaalo sawaarikh iyo gantaalo iyo gaadh adag baaba ku meersanba marka berigii hore sidii aanu xaggaa hore wuxuu kasoo dhegdhegaysan jirnay arrinku ka adkaa kolkii waxiga laga soo dejinaya nebiga caleyhi salaatu wasalaam ilaahay uu soo diray xaraskii gaadhkii iyo waxa sii adkaaday gantaalihii soo daadanayay wa annaa kunnaa annagu waxaanu ahayn bay yidhaahdeen jinkii naqcudu kuwa fadhiista minhaa samada xaggeeda maqaacida lisamc maqaacido meelo la fadhiisto oo lisamci dhegaysiga usugnaadaan wax kasoo dhegaysan jirin meelo la fadhiistaa berigii hore jirayaan wax ka soo dhagaysan jirnay bay idhahdeen faman yastamic ilaana hadda qofka isidhaada wax ka soo dhagayso yajid waxa uu heli doonaa lahu isagu shihaaban rasadan gantaal rasadan u diyaarsan gantaal looga meeleeyey oo u diyaarsan buu heli yajid wuxuu heli doonaa shihaaban rasadan lahu gantaal isaga unu sii diyaarsan ayuu heli doonaa walahudaa xagga macnanimo ku dambaysa war meeshii sideedii hore mahay aan lagu talagelin wey qur-aankani soo degayaa rasuulkan la soo dirayaaba waxbaa soo kordhay wa annaa annagu bay idhaahdeen laa nadri ma garanayno asharun dhibaato inay tahay uriidda loola jeeda biman fil ardi cidda dhulka ku sugan am araada bihim iyo inuu la doonay iyaga rabbuhum ilaahoodu rashadan hanuun inuu ilaahay hanuun u soo dejinayo iyo in gantaalahani ay yihiin balaayo lagu salliday labadaasaanaan kala garanayn bay yidhaahdeen dabcanna waa ta dambe waa ta dambe oo ilaahay wuxuunu la doonay dadkii hanuun wa annaa annaga mina asaalixuuna kuwo wanaagsan baa naga mida bay dhahday warbixintii jinku ay soo gudbinayeen baa waxay tidhi wa annaa mina asaalixuun dad wanaagsani waa naga mid oo alla rumeeyo caqiide fiican loo aakhiro rumaysan wa minaa duuna dalik wa minaa waxaa naga mida duuna daalika kuwa aan nooca ahayn kuwa aan saalixiin ahayna ka sokeeyo liita iyaguna waa naga mid way isku dhex jiraan sida ilaahay uu u jannaynayo muuminiinta insigunbaa iyagana loo jannayn doonaa kunnaa waxaanu ahayn baydhan daraa'iqa qidadan jamaacaatin mutafariqa qaybo kala tagsan sida insiguba u kala tagsanyihin daraa'iqdu dariiqadu dee waa wada daraa'iqduna waa wadooyin dariiqooyin iyo wadooyin qidad ahoo mutafariqoo kala tagsan ayaanu hayn wa annaa dananaa annagu waxaanu yaqiininay bay yidhaahdeen anlan nucjiza allaha ilaahay inaanaan kaga baxsanaynin oonaan ku daalinaynin fil ardi dhulka ilaan dhulka isagaa le annagana isagaa na lehe kuma daalin karno kagama baxsan karno walan nucjizahu haraban orod iyo fakashana ilaahay kuma daalinayno dabeetana isdhiibna kol hadday jinkii dee markaa awoodda badnaa orodka badnaa sida hillaaca u soconaya taa qireen insigu muxuu ku sheega ni taal kale iyagiibaa waxay dhahan ilaahay dhulkiisi iyo cerkiisiiyo meella kagama libdhi karno isdhiibnay bay dhahan waanaa lamaa anagubwaanaa annagu bay dhahan lamaa samicna alhudaa hanuunkii markaanu maqalay nebi maxamed loo soo dhiibay aamanaa bihi rumaynay waana rumaynay bay dhahan hanuunkii faman yuumin birabbihi cidda ilaahiisa rumaysaa falaa yakhaafu ka cabsan maayo baksan walaa rahaqan labadaa midna kama cabsanaya baksan waa wixii uu lahaa in laga yareeyo ee faa'iideah rahaquna waa ziyaado oo wax dee dulmiya weeye oo taa horena fazaaduuhum rahaqan walaa rahaqan oo isku macno dhowyin taa horena waxay ahayd dulmi iyo kibir bay u kordhiyeen tanna waxa weeye rahaq kama baqayo qofkii waxaanu qabin in dusha lagaga sarraseeyo oo laga saaro kama baqayo macnaha camalkiisii wanaagsanaa baksi lagaga samayn maayo dulmi aanu gelinna dusha laga saari maayo saasaanu anagu garannay bay idhahdeen wa annaa anagu bay idhaahdeen mina almuslimuun waxaa naga mida dar alla u hogaansan wa mina alqaasituun kuwa jaa'iriina oo xadgudbayaana waa naga mid oo horeynuu soo sheegnay farqi inuu udhaxeeyo labada erey ah qasata iyo aqsata aqsata wuu cadaalad sameeyey qasata wuu jawr sameeyey siyaadada hamsaha ficilkii lagu daray ee lagu siyaadiyey waa macnihii qallibay oo gediyey waaqsituu ina allaha yuxibu lmuqsitiin wa mina alqaasituun waataynu arki doono faman aslama qofka alla isu dhiibaa fa ulaa'ika kuwaasi taxaraw rashadan hanuun bay ku dadaaleen ogaada oo saaxiibadood bay hanuuninayaan ducaad bay noqdeen ilaan dadkana rusul baa ka soo baxa iyagana ducaad baa ka soo baxa halkii rususha ugu jira oo diinta ilaahay gaadhsiinaya kuwooda kale wa ama alqaasituun markaa taxaraw rashadan taxaraw waxay ku dadaaleen rashadan hanuun wa ama alqaasituuna kuwa jawrka sameeyaa bay idhaah ee cadaalad darrada ku socdaa fa kaanuu waxay noqdeen lijahanamo naarta la idhaahdo xadaban xaabay u yihin iyo xansas naarta jahanamo la idhahdo xansas buu u yahay qofka qaasidka ah ee jaa-irka ah ee markaas aan cadaalada samaynaynin nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxau hi almuqsituuna calaa manaabira min nuurin yowma alqiyaama dadka cadaalada sameeyaa maalinta qiyaamaha ilaahay taawaro dhaadheer iyo minbaro dhaadheer buu u taagaya oo markaa cid oo waliba sare u bidhaaminayso la daawanayo aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahliihim wamaa wulluu waa kuwa ku cadaalad sameeya buu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam garsoorkooda iyo ehelkooda iyo xigtadooda iyo waxay mas-uulka ka yihiin alcadaala waa iminka tacaalamka ku yar ilaan cadaaladda waa diintae cadaalad aan diinta lahayn ma jirto dadku hadday cadaalad ku dadaalaan diinna aana haynin cadaalad ma jirto waama alqaasituuna fa kaanuu lijahannama xadaban nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay dadka oo xukumo boqolkiiba lix iyo lixdan macnaha waa two sides ama thuluthaan ayaa naarta galaya soddonun baa nabadgelaya dhowr iyo soddon qof xaqii gartay oo ku xukumay kaasi nabadgel waa jannaduu galay qof xaqii gartoo baalmaray iyo mid xaqba aan garanaynin oo wax xukumay hadduu doonaya haba asiibee labadaasina waxay gelayaan naarta labadaa kol hadduu xaqii isagoo garanaya weydaartay ama wuxuu xukumay isagoon waxba garanayn oo jaahila labadaas xaggaasay u baydheen marka fiirsigeeday u baahantay waa cid walba waa laga doonaya waalidkaa laga doonaya saa uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam wa ahlihim buui ehelkooda ay u cadaalad sameeyeen ubadkooda ooryahooda iyo ummadda inta ay mas-uulka ka yihiin hadaad shirkad ku cadaalad samayn weyda iyo shaqaalaheeda iyo inta aada xukunto haddii madaxweyne lagaa dhiga ama wasiiraad noqotona maad cadaalad samaysa marka cadaaladda cidda laga doonayo xag maamulun inaynu sii riixna maaha laakiin cid waliba waxay mas-uul ka tahay waa ina cadaalad samayso waa mawduuc caama alla waxa u yihi isagoo jiniyo insiba la hadlay iyo ummadaha caalamka oo dhan ka warramay waxay ku horumari lahaayeen waan low istaqaamuu hadday ku toosi lahaayeen dadku cala dariiqati waddada toosana ilaahay dad ugu yeedhay la asqaynaahum waxaanu waraabin lahayn maa-an biyo hadaqan dhibca waaweyn roob dhibicdiisu aana yaryarayna waaweynta ayaa usoo di'i lahaa ee u shubmi lahaa sidaasay tahay oo dhaqaalaha waxyaabaha kobciye usuushiisa ka mida dadka muslimiinta ahay waxay ku darsanayaan iimaanka wanaagsan iyo hanuunka ummadda taasaa usas aliqtisaad ayay ka mid tahy linaftinahum fiihi si aanu ugu imtixaano oo haddii dhaqaalaha laftiisa loo ballaadhiyo madarkana loo shubo oo futuuxaad ay ilaahay uu siiyo cir iyo dhulba ah iyada laftigeedu linaftinahum fiihim weeye way ku imtixaanayiin barwaaqadan ah ee kuma balada ah waman yucrid cidda kasii jeedsata can dikri rabbihi ilaahiisu dikriguu siiyey oo qur-aanka ah ilaahay dikriguu u keenay qof ummadda ah oo qur-aankaa cidda ka afmaroorisa waa ka kibirta yasluk ilaahay wuxuu daf siin doonaa cadaaban shacdan cadaab adag cadaaban shaaqan cadaab aada u adag oo aanu kari karaynin oo awoodiisa ka baxsan shacdan macnaha waa lagu macneeyey fulan fii sacad baa la ydhaha qofkii hebel mashaqu ku sugan yihi sacadan waxaa kaloo lagu macneeya cadaaban daa sacad waa master mudaafkii uu ka maqan yahayo waa cadaab meel la fuulo leh suuradda dambe mudatir baynu ku arki doonaa ilaahay oo yidhi sa urhiquhu sacuuda waxaan ku kalifi doonaa inuu suxullada ku fantay iyo jilbaha buur naara holcay wa ana almasaajida lilaah masaajidada ilaahay bay u sugnaatay falaa tadcuu maca allah ilaahay ha kula caabudina axadan cidnaba cidduu doonayaba ha ahaadee jin iyo insi iyo malaa'ig iyo saalix midnaba lagulama caabudi karo ilaahay masaajidada waxaa loo dhisay dikri iyo salaad iyo wanaagunbaa loo dhisay iyo khayr aayadda waxay tilmaantay alaadabu fi lmasjid adaabta masjidka lagula noolaanayo meel wax lagu bayciyo ma aha meel wax lagu xukumo ma aha meel laga qaylqayliyo maaha waa meel ilaahay loogu khushuuco ilaahay loogu khushuuco oo cilmiga iyo cibaadada iyo tawciyada iyo umuurta dadka muslimiinta ah intuu nabigu ku qaban jiray calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu qabanaya waana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi axada marka qur-aan la akhriyayo ama salaad la tukanayo in wax kale la akhriyo laga buuqo ama hadallo kaleoo fara badan la dareeriyo ka qur-aanka akhriyayo ka tukanaya in laydha adeer aamus qasiida heblaayaa socotee la waa qalad wey aayadunbaa ka xaasilood ka raacaysa wixii kaleba hawadu u baxaya falaa tadcuu maca allahi axada macnaha ikhlaaska ikhlaaska ayaa aayaddu tilmaamaysa wa anahu arrinku waxa weeye lamaa qaama markuu istaagay cabdullah addoonkii ilaahay yadcuuhu isagoo rabbi caabudaya waa nebi maxamede kaaduu waxay u dhowaadeen jimankii dhagaysanayay yakuunuuna inay noqdaan calayhi dushiisa libadan kuwa isdulbaxa ayay u dhowaadeen say qur-aanka u xiisaynayeen usoo siqayeen ay usoo siqayeen ayaaba isdulbixi gaadheenba nabiga dulbixi gaadheen calayhi salaatu wasalaam markaa rasuulka oo tukanaya salaadii oo qur-aanka akhriyayay dhagaysteenoo way kusoo dhawaadeen way kusoo dhawaadeen kolkaasay dabeetana dulbixi gaadheen xiisaha ay qur-aanka xiisaynayeen waktigaa ilaahay waa maalin nabiga calayhi salaatu wasalaam xusaynuu rabbigiisa caabudaya cibaado saafi ah oo ilaahay uu gudanayo cabdinimaa ilahay ku ammaanay lamaa qaama cabdullah darajo addoonku gaarata u sarraysa wey qul waxaad tidhaa nebi maxamedow inamaa adcuu rabbii ilaahaygaan caabudaya walaa ushriku bihi axadan anigu cidna la caabudi maayo sidaa dheh alaayaadku inta ilaahay uu kusoo celcelinaya tawxiidka intuu ilaahay kusoo celcelinayo waa arinka ugu mudakarsan insaanku wax uu la yimaado waa arinka asaaska waa camalkiisa waa arinka hadduu qofka u nabadgalo tawxiidku wixii kale ee dembiyahoo dhan ilaahay laga rajaynaya inuu ka dhaafo siduu saxaabigii lahaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiid baan ka maqlay bushaaro weyna markaasaan dabeed idhi dadka dee maan u sheego barukaadii buu ihi yay tala saaran inay isdhiganini berigii dambeu markuu nebigu dhintay caleyhi salaatu wasalaam buu sheegay isagoo ka baqaya xadiidku inuu dadka ka lumo qofka aan ilaahay u shariig yeelin ee ilaahay tawxiidkiisa la yimaada isagoo khaalisa dakhala aljanna jannada ayuu galayaa wixii camal ahee uu sameeyey xuma ama ilaahay uu ka dhaafay moo laga jaray qul waxaad tidhaa nebi maxamedow innii anigu laa amliku lakum idinma hayo daran dhibaato walaa rashadan iyo hanuun iyo dheef midna idinma hayo sidaa ku dheh daran walaa rashadan dhib iyo dheef macnaha dariguna waa waa halawgii rashadkuna waa hanuunkii labada midna anigoo nebi maxamed idinma hayan ilaahay baa taa idin haya anu waxbaan idin tusinaya laakiin ka idinku abuuraya idin waafajinaya waa ilaahay qul waxaad tidhaahdaa innii aniga lan yujiiranii iga badbaadin maayo min allaahi axadun ilaahay cidina iga badbaadin mayso walan ajida heli maayo min duunihi inta alla ka sokaysa multaxadan meel loo ciirsado iyo meel lagu libdho toona booraan iyo god iyo qalcad meel lagu libdho multaxadku waa luxudku dee waa meesha leexsan ee dadka lagu iilo ee lagu xabaalo marka meel lagu libdho oo ilaahay laga gala ma hayo saadhe mar haddii aan noqdo la hayste cid ilaahay iga joojinaysaa ma jirto oo alla iga maaraynayso ilaa balaaqan gaadhsiin min allaahi rabbi aan xaggiisa dadka ka gaadhsiiye mooyaane iyo wa risaalaatihi iyo risaalooyinkiisun inaan dadka gaadhsiiyo taasumaan ku nabadgelayaa dhe nebi maxamedow ilaa balaaqan min allaahi wa risaalaatih ilaahay baan xaggiisa dadka ka gaadhsiinayaa waxyga risaalooyinkiisa iyo fariimihiisaan gaadhsiinaya marka haddii aan dadka gaadhsiiyo ammaanadii waa nabadgelaya haddii aan khaa'imana waa la haystaa cidinay nabadgelin mayso waman yacsi illaaha warasuulah ilaahay rasuulkiisa cidda ku gacan saydha diida fa ina lahu naara jahannam naarta magacaa la yidhaahdo qofkaasi leeyi khaalidiina fiihaa dadkaasi way ku waari abadan weligoodba oo erayga man ayaa qof qura a laba a jamaca wax badan noqon kara marka hore fa ina lahu waa qofkaasiba haydo xagga mantaa eraynimo loo eegaya lafdigeeda khaalidiina fiihaa waxay tilmaamaysaa inay ummad badan noqon karto cidda markaa ilaahay rasuulkiisa caasida baa rasushii oo dhan une naartaasuu leeya waanu ku waaraya xataa idaa ra-ow marka ay dadku arkaan maa yuucaduuna wixii loo yaboohee naar ahaa fa sayaclamuuna waxay garan buu lahay man adcafu naasiran cidda tamar daran hiiliyaha wa aqalu cadadan xagga tiradana yar ma muslimiinta mise waa gaalada kolkaasay kala garan ilaahay waxau ihi marka ay kusoo jihaystaan wixii loogu talagalee naaraha ahaa mujrimiinta kolkay kusoo jihaystaan waxay garan doonaan balka wehelka iyo hiilimaadka iyo tiradiisu waa ay yar tahay iyagu waxay leeyihin maanta annagaa awood badan annagaa itaal roon annagaa ummad fara badana aqlabiyadda adduunyadu waa annaga barigeeda iyo galbeedkeedu markay isu sanqato taasay leeyihin laakiin waciidkan iyo hanjabaadana u taallo fasayaclamuuna man adcafu naasiran wa aqalu cadadan iyaga weeye qul waxaad tidhaa nebi maxamedow in adrii ma garanaya aqariibun inuu dhow yahay maa tuucaduuna waxa laydin yaboohay am yajcalu lahu rabbii ama inuu ilaahaygu yeeli doono amadan muddo dheer inuu wakti dheer ilaahay siin doono iyo inuu dhow yahay wixii laydin yaboohee ahaa cadaabka ama qiyaamo ah ma garanayo saadhe isbarax adugu wixii ilaahay u gaara inaanaad adagu aqoon u lahayn caalimu lgayb waxa maqale libidhsan buu ilahay ogi falaa yudhiru calaa haybi qaybkiisa ma tusinayo axadan cidnaba qaybkuna dee sidiisaba waa waxaan ifkaba usoo bixinba waa waxaan waktigiisa la gaadhinba laakiin iminka waxaa adduunyada jooga ee dadka bar arkay badhna aanu arag dee waa qayb nisbiya isagu marka wixii aan adduunyadaba usoo bixin ilaahay unbaa ogsoon cidna tusin maayo qofna tusin maayo ilaa man mid mooyaane irtadaa uga raali noqday oo mid rasuulin ku bayaansan cidduu ilaahay uga raali noqdayna waxay ku bayaansantao lagu fasiray mid rasuulin qaybka ilaahay cidduu wax ka ogeysiinayo waxa ilaahay ku fasiray min rasuulin uun markaa rususha qaybka waa laga ogeysiiyaa wax nebiguna calayhi salaatu wasalaam marar badan ummadda wuxuu uga sii warramayay waxyaabo ilaahay uu sheegay oo qeybka ku saabsan oo dhacdooyin dee taariikheed oo ummadda soo maray oo fitnooyinkii ku saabsanaa oo guulaha ay gaadhi doonaan ku saabsanaa oo ku saabsan ilaa qiyaamaha suurta iyo jannada iyo naarta iyo abaalmarinta intaasoo dhan ba ilaahay baa ogeysiiyey ilaahay baa uga raalli noqdo oo u sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka cid kale oo qeyb ku doodi karta inay ogtahay ma jiro dee waaba la koobayba fa innahu ilaahay yasluku wuxuu dhigayaa min bayni yadayhi rasuulka xaggiisa hore wa min khalfihi xaggiisa dambe rasadan gaadh buu dhigayaa gaadh dab lahoo gaashaaman baa la dhigay rasuulkii maadaam waxii loo dhibay maadaam kalaamkii ilaahay iyo ammaano uu sido malaa'ig baa ilaahay u diyaariyey shayaadiintu inay wax ka halqafaan ama ka qaataan ka ilaalinaya oo xagga hore iyo xagga dambeba ka ilaalinaya wax laga qaadan karaa ma jiro oo laga xarifi karo oo laga bedeli karo liyaclama si ilaahay u ogaada an qad ablaquu in ay gaadhsiiyeen rusushu uu nebi maxamed khatimay risaalaati rabbihim ilaahoodu waxyiguu usoo dhiibay in ay dadka gaadhsiiyeen si uu taa rabbi u ogaado u ogaayo ummadda uugu muujiyo sidaa darteed buu gaadhkan ugu sameeyey oo aan cidina u tadakhuli karaynin kalaamka ilaahay ee rusushu ay gudbinayso wa axaata bimaa ladayhim waxa agtoodaabaa ilaahay uu koobay wa axsaa waxa uu koobay kulla shayin wax walba cadadan tiro tiru ku koobay waxa agtoodahay waa u tirsan yihin ilaahay shay walbana tiru ku koobo wax dhaafayaa ma jiro marka qeybkii ilaahay rusushu ogeysiiyey yaslukuna waa yudkhilu wey rasuulka xaggiisa hore xaggiisa dambeba cid dhufays ugu jirtaa jirtoo ilaalinaysa iyaga iyo ammaanadoodaba difaac ugu jirtoo malaa'igta xikmadda rasadka loo dhigayna liyaclama weye si ilaahay u ogaado in ammaanadii sideedii ay u gaadhsiiyeen oon jin iyo insi cidna ka fasahaadinin halkii loogu talagalay ay gaadhay sidaasaanay ahayd wax looga warwarsanyay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyigii in ama malaga dhexda laga qabsaday ama rasuulka ma jiro